bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystaan meel kasta joogtaan iyo si kastaa noo maqleysaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir waa duhurnimo arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha maarso sanadka laba kun iyo toddobiyo toban barnaamijka xulashada daljir oo idiin fududeysay dhegeysiga barnaamijka shirkadda isgaarsiinta ee golis qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta si toos ah u furay kalfadhigii koowaad ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyo baarlamanka oo la rajeynayo in maanta uu ansixiyo ama codka kalsoonida uu qaado ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya
hataa aan kula hadlayo maanta waxaan soo maray dhul aada iyo aada u fara badan maala xeer beljaalaan soo maray waxaan soo maray guuca waxaan soo maray meesha la yidhahdo balli busle waxaan soo maray buubi waxaan soo maray seemade hadda jariiban baan kaala hadlayaa guddiga gurmadka abaaraha ee puntland oo biyo dhaamin ka sameeyey gobolka mudug oo ka mid ahaa goobaha abaarta ba-an ay ka jirto aabba ka hadlay dil loogu geystay magaalada boosaaso gabar uu dhalay oo ilaayo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay gabadhaa markaa waxaa ninku wiilku yari siduu sheegay aab markaan meesha maraynay waxaa nagu soo baxay buu yidhi nin laba guri dhexdood luuq yar ku jira ninku markuu nagu soo booday gabadhii afkuu qabtay markuu gabadhii afka qabtana sidaan markuu afka u qabtay toorey buu qaatay gadaal buu gabadhii ka geshay shaksi noocee ah buu ahaa weriye cabdimaalig coldoon oo weli ku xidhan magaalada hargeysa xarunta maamulka somalilan
guryahaanu ku jiro isagaa noo dhisay biilkana gacantuu noogu hayey cabdimaalig laxidhiyo ilaahawooga inaana aana ka kadabnaga degina waa shacab danyar ah oo ku nool magaalada burco xarunta gobolka tog dheer oo uu u samafali jiray wariyahaasi warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir oo maanta idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya anigo xasan haykale waxaana naga dhegaysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya ku teesan intiina awoodana waxay si toosa nagula socdaan bogga internetka ee radio daljir dtcom balse intaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qaybtaha barnaamijka iyo wariyaheena faadumo abuukar cabdi bismillaahi raxmaani raxiim wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado dagaal ay duqeeyeen kolonyo ay leeyihiin xarakada al-shabaab oo maraya deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo taliyaha ciidanka dowladda soomaaliya ee gobolka gedo cabbaas ibraahim gurey ayaa sheegay duqayntaasi waxa uuna sheegay in lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab duqaynta ayaa ka dhacday meel u dhow deegaanka ceelcadde waxaana ay diyaaradaha dagaalka ay beegsadeen kolonyo ay la socdeen al-shabaab sida ay sheegayaan saraakiisha dowladda ee halkaasi ku sugan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay duqayntaasi magaalada mumbay ee dalkaasi hindiya ayaa waxaa ka bilowday maxkamadeynta wiilal soomaali ah oo gaaraya boqol iyo siddeed iyo toban dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey fal burcadbadeednimoa ayaa ka bilaabatay dalkaasi waxaa la dhagaystay hal markhaati oo ka mid ah shantii markhaati ay wateen qareennada dalka hindiya dhegaysi dheer kadib waxaa garsooraha maxkamadda laga codsaday in afarta markhaati ee hartay si deg deg ah ay u yimaadaan maxkamadda waxaana la dhegaystay mid ka mid ah shan markhaati oo ay keeneen qareennada dalka indiya maalinka isniinta oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda maarso ayaa lagu ballamay in la dhegaysto qareennada u doodaya dhallinyaradaasi cismaan maxamed nuur wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug ayaa waxa uu sheegay in wadahadallo ay u bilowdeen maamulada galmudug iyo ahlusunna waljameeca wadahadalladan ayuu sheegay in xooggooda ay siin socon doonaan kadib markii la qabto doorashada galmudug lana doorto madaxweynihii bedeli lahaa cabdikariin xuseen guuleed oo dhowaan iscasilay wadahadalladan ayaa waxa ay uga duwan yihiin kuwii hore maadaama ahlusunna warjameeca ay taageersan yihiin dowladda cusub ee soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba wadahadalladan ayaa kusoo beegmaya xilli hogaanka ahlusunna waljameeca dhowaan ay ka qayb galeen munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo ka dhacday magaalada muqdisho halka aada warkaasi dhegaystayaal kala socotaan waa redio daljir madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ballan qaaday in uu soo celin doono nashaadkii maraykanka isaga oo khudbadiisii ugu horraysay u jeediyey aqalka koongareska madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu bog cusub u furi doono dalkiisa trumba ayaa cambaareeyey burburkii loo geystay xabaalaha yuhuudda iyo falkii nacaybka ahaa ee dhowaan lagu dilay ninkii hindiga trump ayaa cambaareeyey burburkii loo geystay xabaalaha yuhuudda iyo falkii nacaybka ahaa ee dhowaan lagu dilay ninkii hindiga ahaa ee ka dhacay kansas khudbadiisaan ayaa looga gol leeyahay in wax looga bedelo dadka badan ee ay ka daadegi la'dahay madaxtinimada trump khudbadda madaxweynaha oo saacado socota ayuu ku sheegay in dalkiisa uu yahay mid ku midoobaya cambaaraynta ficilada nacaybka ku salaysan waxaa kale oo uu difaacay carabkana ku adkeeyey ka bixitaanka maraykanka ee heshiiska ganacsiga ee transpacific bartnership iyo amarkiisii ahaa in derbi laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico warkii dhegeystayaal oo kooban ah oo aad kala soco warkii oo kooban dhegeystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljir waa inaga intaa markana u diyaar garooba dhegeysiga qaybaha kale ee barnaamijka iyo xasan heeka mahadsanid faaduma
adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlayay in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
hagaag markana kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii xulashada oo fidsan maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha maarso sanadkan laba kun iyo toddoba iyo toban waxaa ah magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta baarlamanka federaalka soomaaliya ka furmay kalfadhigii koowaad ee baarlaman kalfadhigii koowaad ee baarlamanka tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya kalfadhigaasi ayaa waxaa si toosa u daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo kalfadhigan maanta furmay ayaa waxaa lagu wadaa in xildhibaanada baarlamanka federaalka soomaaliya ay ku ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo baarlamanka ayaa waxa uu noqonayaa baarlamankii tobanaad oo ay soomaaliya yeelato waxaana xildhibaanadan lagu soo doortay qaab ka duwan baarlamaanadii hore waxaana xildhibaan kasta soo doortay koob iyo konton ergo shaqooyinka horyaalla baarlamankan cusub ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah dubhabeynta xeer hoosaadka xildhibaanada golaha shacabka si uu ula janqaado baarlamanka tobanaad sharciga khiraadka biyaha go-aanka gaarista ra-iisul wasaaraha la magacaabay ee haatan baarlamanku ay doonayaan inay ansixiyaan dib u eegista dastuurka sida ku-meelgaarka ah loo ansixiyey oo ay soomaaliya yeelatay samaynta xubnaha maxkamadaha dastuuriga ah iyo sharciga cadaaladda dhismaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa sharciga maareynta kaalmaha shidaalka dhismaha xubnaha guddiga adeegyada garsoorka sharciga xuquuqda siyaasiyiinta xilalka kasoo qabtay dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya dhismaha guddiga isgaarsiinta baarlamankii kan ka horreeyey ee sagaalaad waxa uu ansixiyey afartii sano ee lasoo dhaafay koob iyo labaatan sharci lix heshiis iyo in ka badan afartan qaraar barnaamijku waa xulashada daljir waxaanu idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso haatan qodobka xiga shir looga hadlayay xaaladda puntland abaaraha iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa saaka lagu qabtay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaana ka qaybgalay shirkan maamulka gobolka kanegmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tume gudoomiyaha gobolka bari xasan maxamuud khaliif xasan abgaalow waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan
sida odayaashu iyo nabadannadu sheeganaya gabdhuhu mudnimada midnimada puntland waa muqadas weeye in lagu cayaarana ma fiicna in lagu cayaarana cidna laga yeeli mayo puntland siddeed iyo toban sana jirtay khilaaf waa dhex mari jiray wixii laga dheefi jirayna waa la arki jiray waxaa lagu wada joogay wada hadal iyo isqancin bay ahaayeen waxaan leeyahay yaan laga weynaan wada hadalka yaan la ysu fiirsan puntland waxay leedahay sharci bay leedahay xeerdejin bay leedahay isimay leedahay marjac bay leedahay wixii khaldama ama wixii wada hadal iyadaa lagu xallinaya laakiin cid walba inay tirado anaa wax xallinaya waxaan u malaynayaa inaysan xallin ahayna ay tahay wax burburin marka waxaan leeyahay wax burburin cidnana laga yeeli mayo cidnana uma habboona inay maanta ku dhiirato wakhtiga lagu jira waa laogyahay dadkiibaa badbaadin u baahan waddankiibaa badbaadin u baahan colaadaha jira qofkii maanta aan arkayno dad badan oo aan mas-uuliyiin ahayn baa colaaddana ka qayb qaadanayey abaarta gurmudkana ka qayb qaadanayey marka dadka waxa isku hayaa waa arki lahayn markii ama colaadu jirtay ama gurmadka abaarahan arki lahayn laakiin hadalkooda hadda uma muuqdo mid wax toosinaya marka waxaan odhan lahaa ha laga waantoomo wanaag ha la qaato meel lagu wada hadla iyo sharci iyo wakti la tartamaa jira taa intaasaan uga gudbayaa dowladda federaalkana sidii la sheegay odayaashu sheegeen waa soo dhoweynay waana soo dhoweynaynaa hadday xitaa na xumaysato awalba waa dhici jira khalad waa nooga imaan jiray ayadoo xitaa naga khaldan baanu sideeda ku taageeri jir waayo meelaan ka aadi karnaa ma jirin waa dowladda soomaaliya haddana waa ku faraxsannahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo ra-isul wasaaraha waana soo dhoweynaynaa waxaan filayaa madaxweynuhuna inuu naga ballan qaaday idaacaddan uu ka sheegay inay noqon doonto meesha ugu horreysa oo imaan doono gaalkacyo inay tahay iyo xalkeeda arrintaas waa u mahad celinaynaa soo dhowow baanu ku leenahay wixii xalana annagu ka puntland ahaan diyaar baan u nahay walaalaheena deriskaana waxaan rajaynayaa iyaguna sidoo kale inay diyaar u yihiin wanaag oo cidna aysan markan dhibaato farabaxsi u ahayn magaaladeenna waa ognahay dagaalku saamaynta uu ku yeeshay labada dhinacba dhaqaalo xumada iyo burburka iyo nolosha meeshay gaadeen waa log yahay cidna looga sheekayn mayo intaasna waxaan malaynayaa inay cashar inuu ku filan tahay oo hadda cid dagaal u farabaxsanaysaa aysan jirin marka waxaan leenahay si isku duubniya oo soomaalinimo ah oo wadaniyad ku jirto iyo caqligu ha shaqeeyo aynu gacmaha isku qabsanno wixiina dhex yaalana aan xallisanno abaaraha ilaahay baa naga saari karaa cid kaleo wax nooga qaban kartaa ma jirto bini aadamka dhan hadday isu tagaan balli ma qoyn karaan mana buuxin karaan marka ilaahay weynaa baan taas erge uga nahay kulayl iyo gaajo iyo rafaad intii bini aadamku qaadi jireen way nahaysaa ilahay waxaan leenahay ilaahayow adigu naga saar dhibkan cid kaleo aan erga uga nahay ama baryayno maanta wax noo qaban kartaana ma jirto adiga keliya aan baa wax ku weydiisanaynaa cid kaleo aan u qaylanaansanaynoo adiga hayna ma jirto ilaa adigu dhibaatada nooga heli asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa idin salaamayaa dhammaantiin dadka kulankan isugu yimid oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka maamulka gobolka odayaasha culimmada haweenka dhallinyarada iyo waxgaradka kale asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib shirkeennii wixii looga hadli lahaa wixii la odhan lahaa waa la yidhi waa laga hadlay dadkii iga horreeyey baa ka hadlay wax hadda aan ka hadlo oo dhiman ma garanayo marka ayadii baan iska sii cayilinaya aniguna anoo soo gaabinayo oo aan wakhtiga idinka cunayn ayadii baan sii cayilinayaa waxa weeye waxaan isugu nimid matalan arrintan midnimada puntland baan isugu nimid oo xoogaa maaragtay ay ka jirto midnimada puntland waa muqadis waa wax dadku ma garanaysaa ay dhisteen oo ay ku midoobeen oo ay dambideen oo ku soo shaqeeyeen oo ay u miro dhashay waxay ahayd marka inaan ku xamdino ilaahay inaan ku xamdino hadda maalan meesha la yidhaahdo gaalkahayo ilaa boosaaso ama gaalkahayo ilaa iyo meesha u shishaysa waxa weeye wax isbaaraa ma oolin nabad baa lagu maraa wax dhiba ma jirin intaas oo sano oo puntland siddeed iyo tobankii sano ay dhisnayd barwaaqadaasaynu ku jirin soomaaliya gudaheedana kama wada jirin nabadgelyadaas waxay ahayd midnimada iyo inaan isku uur nahay iyo inaynu rabno inaan meel uga soo wada jeednay bay ahayd waxaan leeyahay hadda waa ka gedisan tahay dhib baa jidha dhibtaas waa colaad iyo abaar iyo cudur intaasaa jira maanta dhib iyo qas uma baahna waxaan leenahay midnimada ha loo daayo oo nin walbaa midnimada ina ku deeqdaay nin walbow ama qof walbow midnimada ilaali ninkii haatan siyaasiya oo wax raba inuu maaragtay tilaabo qaadow dee xeer baan leenahay xeerka ilaaliyo wakhtigaaga sugo weliba siyaasiyiinta waxaa ku jira qaar aan hore u dooran jirnay baa ku jira waxaan idin leenahay ninkii hore loo dooran jirowna haddii waddadii lagugu dooran jiray baa baa furan oo xeerkaasaan leenahay kii hadda doorasho raba cusubowna xeerka soo mar waxaa haray wixii khaldan waa sida gabdhuhu u sheegeen labadii gabdhoodba isku sibay u sheegeen gabdhihii iiga horreeyey hadalka say u sheegeen weeye waxaa weeye ninkii wax khaldan arkow wax khaldan waa inaad toosisaa aayar adoo aan la qaylin adoo aan buunbuunin adoo aan balaayo sheegin adoo aan wax ku darin waa inaad sidaad wax uga dhimi lahayd dhibta aad aragtay oo dadweynaha dhibta waxa ku ah waad aragtay waa inaad toosisaa oo u tagtaa maalan qofkii markaa talada haya oo talada caamkaa haya waa inaad u tagtaa oo tidhaahdaa war sidaan iyo sidaana wax u qalloocan yihiin sidaan iyo sidaan wax u toosin waa inaad tidhaahdaa walaalayaal waxaan u malaynayaa wax badan wakhti dheer oo soddon sano gaaraysa ama ku dhow baa soomaaliya burbur ay ku jidho waayo aragnimo waxaynu ku filan intii aan soo marnay waxaan soo marnay qabyaalad waxaan soo marnay eex waxaan soo marnay dhibaatayn waxaan soo marnay anaa fiican waxaasoo dhan dadku hadda waayo arag weeye waa bisil yahay hadda inuu dadku bisil yahay waxaad ku garanaysaan baarlamaankii hadda matalan federaalka oo kale sidii wax loo doortay weli wax looma dooran intii hore oo wax la dooran jiray sidii loo doortay oo dadku u midaysnaa looma midaysnayn maxaa la arkay waxaa la arkay inay inaysan wixii hore oo dhan faa'iido lahayn midnimadu ay faa'iido leedahay anigu waxaan leeyahay taa waxaan uga baxaya anoo soo gaabinaya midnimada aan u dayno midnimada ina ku deeqdaa midnimadaa waxayna taraysa ciddii wax toosinaysayna haddee adoo aan waxba boonboonin toosi taa intaasaan leeyahay tan kale waxaa weeye abaarta abaarta waa sidii loo sheegay ilaahay baan u baryaynaa innaguna waa iscaawinaynaa waxaynu heli karno inaan isa siino weeye meel kastoo aan joogno ama dibad aan jirno ama guda aan joogne waa soomaaliya oo dhan bay haysaa abaartu waa mid caama allahayna ka qaado waa inaynu ku dadaalnaa sidii aan dadkeenna uga samata bixin lahayn abaarta kuwaasna waxay kala ahaayeen duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumay iyo guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamuud khaliif oo maanta ka hadlayay shir looga hadlayey xaaladda puntland abaaraha iyo dowladda federaalk soomaaliya shirkaasoo ay kasoo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku dhaqan magaalada gaalkacyo
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa biyo dhaamin waxa uu ka sameeyey gobolka mudug oo ka mid ah meelaha abaarta daran ay ka jirto guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud oo aan khadka taleefonka kula xiriiray ayaan ka wareystay goobaha ay biyo dhaaminta ka sameeyeen
wadanka hadda abaarta waa ku siman tahay aniguna iyo ragga aan wada shaqayno oo guddiga gurmadka ahaa ee culummada ahaa dhulka intiisa badan waa marnay meeshii aanaan teginna waa u warhaynaa hadda oo aan kula hadlayo waxaan joogaa degmada jariiban intii ka horreysay waxa weeye waxaan soo maray goldogob oo aan habeen soo seexday tuulooyinka ku dhow goldogob baan soo maray badankood sida meesha la yidhaahdo axmed khayr iyo maxaan kula qansaxle iyo dhulkaas maxaan kuleeyahay meesha la yidhaahdo daarasalaam bursaalax maxaan ku leeyahay dhulkaas oo dhan baan soo maray waxaan usoo gudbay degmada xarfa oo waxaan soo maray dhul aad iyo aad iyadana u fara badan dhulka kulli waxaan kusoo arkay xoolihii oo bakteeya abaar iyo haraad aad baa xad u leh waxaan kusoo arkay wax aad iyo aad looga naxo geeli oo bakteeya ariga oo bakteeya isagoo hore u baktiyey isagoo tabcaana baan soo arkay waxa iigu darnay dad xoolihii kasoo dhammaadeen oo bursaal cagteeda jooga oo xataa biyo ay cabbaan aan haysan oo ceelkuna u jiro wuxuun kilomitr ka yar dadkaas ilaahay waa nagu guulayay biyaana u gelina ceelkaan uga soo jeednay kilomitrka ah baan biyo uga soo jeednay waxyaabihii kale aan soo aragnay markaan degmada xarfa usoo gudubnay tuulooyinkeeda aan aadnay waxaan aragnay tuulooyin dhan oo go'doona sida tuulada la yidhaahdo ee isgoyska meesha la yidhaahdo jiingada meesha la beer dhagax tuur maxaa tuulo xadiibo dhulkaas oo dhan wuxuu ahaa dhul go'doona biyihii waxaa go'doonshay bacaad marka baabuurtii waa mari kari weyday dhulkaasaan soo maray marka runtii iyaga laftigooda hawl baanu ka qabanay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha d h a wadada maxaan ku leeyahay hay-adda wadooyinka puntland ayaa la xiriirnay caraf caraf bay noo soo direen wayad for wheel drive oo biyo dhaanisay noo soo direen iyaga laftigooda habahaasaan ka galnay dhanka kale aanu haddana meel laamiga ugu degnay ilaa meel la yidhahdo labaalayaal baan gaaray waxaanu soo aragnay dad shan tiro iyo ka badan haystay oo soddon wada bakbaktiyaya maxaan ku leeyahay u hareen marka hadda aan kula hadlayo maanta waxaan soo maray dhul aad iyo aad u fara badan matala xeer bardaalaan soo maray waxaan soo maray guuca waxaan soo maray meesha la yidhahdo balli busle waxaan soo maray buubi waxaan soo maray semade hadda jariiban baan kaala hadlayaa berri haddii alla idmo dhulkaaan u gudbi doonaa intaa ka hor waa nigi dhulka la isugu soo guuray oo laga bilaabo maxaan ku leeyahay dhudhub ilaa iyo maxaan ku leeyahay dhulka ku xigo oo dhan meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay gorayaale makadoor geed qalooc maxaan ku leeyahay shubmaygaag allahu mustacaan ortante maxaan ku leeyahay meesha la yidhaahdo biyo guduud karin sarmaan bayla buurdeero meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay laas baxay sarmaan xumbays maygaag xaggaa haddana isku shuban oo labada dhinaca dhinaca dankuugle xiga iyo dhinaca xajiin xiga xiriiraan uga sii gudbay halkaasaan mareer baan kasii marnay xooba bays baan tagnay odayaashii biyo guduudda kale baanu halkaas iyaguna xataa xooba bays ku kulanay waa kasii gudubnay boorweyn baanu sii marnay waa kasii gudubnay waxaanu tagnay meesha la yidhahdo xabaalo cad waxaan kusoo khatirnay meesha la yidhahdo gari noodir waa soo noqonay haddana cammaan ilaa jeedaal dhulkaas oo dhan baan marnay awalna dhulka waa soo wada marnay oo dee sanaad intiisa badan waa marnay maxaan ku leeyahay dhinacan haylaan marka laga galo ilaa iyo sool soolgeriyaanu marnay dhinacan kale ilaa iyo yub baanu marnay macagta waa marnay maxaan ku leeyahay gobolka sool meelo kamid aan marnay sida meesha la yidhahdo kalcad ilaa iyo sarmaan yani waanu marnay buuhoodle mar baanu xudure waa ka warhaynay yani dhul aad i nugaal yani maxaan kulahay hawdka nugaaleed iyo dhuunta iyo kulli waxaas oo dhan waa marnay marka waddanka abaar aada u baaxsan oo yaab lah ka jirta xoolihii waa dhammaanayaan arigii waa sii gebagabo khaasatan hadda mudug oo kaleeto arigii waa gebagabo geelu waa ku daba jiraa waxaa lagu wadaa geela in galley loo kariyo waa lagu rafaadsan yahay haraad aada iyo aad u fara badan baa jira cunto la-aan baa jirta qax baa jira iyo maxaan ku lehay dad soo xaroonaya dhibaato aada iyo aada u baaxad weyn oo qofkii runtii dhulka mara uu aada iyo aada uga murugoonayo ayaa jirta dhulka la isugu soo guuray laftigiisa haykalow waxa weeye dhulku waa oomane yani dhuudo iyo qoton iyo meesha la yidhaahdo isku suban maaha biyo kale dhulka ma jiraan marka laga reebo riigriig yaroo biyo kharaar laho aan macno badan lahayn marka dadku haraad bay khatar u yihiin waxaa la yaab leh dhulkaa markaan tagnay khalqi ilaahay baa jooga dhuudo oo kale dadka ku hareeraysan biyo waa ugu filan tahay laakiin miila uguma filma dhulkii waxa weeye waa biyo meel goray ku jiraan isku shuban waa sidoo kale qoton waa sidoo kaleeto yani haddaan ilaahay roob degdega nasiib masiibo qaran baa soo socda runtii marka nololka qaybtood wallahi waxaad is odhanaysaa ma carartaa nololka qaybtood waxaad leedahay ma wallahi waaba yani waxa weeye waxa kuu fiican oo sharif kugu jirtaa inaad dadkaan habeen walba la seexatid oo maalin walba aad tuulo iyo baadiye joogtid marka abaartu baaxad xoog bay leedahay baahida koowaad iyo labaad iyo saddexaad sida aanu soo aragnay dadkuna ay ka hadlayaan aan soo duubnay oo maxaan ku leeyahay madal iyo muuqaala waa biyo waxaa ku xiga cunto waxaa ku xiga daawo mid xoolaad iyo mid dad maxaa yidhaha xanuunaa jira waxaa ku xiga yani meelaha qaybtood meel biyaha lagu shubta male hoy male meelaha qaybtood dhulku wadooyin male sida hadda aan kaaga soo sheegay beer dhagax tuur iyo meesha la yidhahdo isgoyska iyo maxaan ku lehay hataa caday gabagaba iyo waa xiran yihiin oo haddaan la furin inkastoo hadda dee cagaftaas oo ay shaqaynayso runtii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha hay-adda wadooyinka ay soo direen cabduul laftigiisa marka laga tago dhulkaan maxaan ku leeyahay hadda aanu soo marno aan kuu tiriya ceelal baa ku yaal lakin marka xagga iyo loo dhaco dhintiisa kale haddii dhinaca hawdka la aado oo dhinaca maxaan ku leeyahay meesha la yidhahdo labi lamaane iyo meesha la yidhahdo maxaan ku leeyahay ilaa dhooba cabtuug ilaa iyo meesha la dhaho maxaan ku leeyahay bari cad meesha la yidhaahdo dhulkaas oo dhan ceelal ma leh dhulkan garaacad iyo xaggaas xiga iyo marka laga reebo labada ceeloo tawfiiq ku yaala dhulku ceelal kale ma leh dhulku waa dhul waciro oo dacaad iyo dhagax isugu jira baabuurti waa jajartay marka runtii waxyaaba badan oo laga murugoodaa jira ilahay waxaan ka baryaynaa roob inuu na siiyo laakiin runtii wax kasta oo gacanta lagu haya maanta waxay mudan tahay in la dhigo oo dadkaa loo gurmado baaxadda abaarta haddaa i weydiisay intaasaan kaaga soo koob kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud hagaag haatanna boosaaso axmed jaamac jagle waa aabbaha dhalay sahre axmed jaamac oo laba iyo labaatankii bishan nin toorey ku hubaysan uu ku dilay gudaha magaalada boosaaso falkaasi ayuu sheegay aabbahan inaysan laamaha amniga usoo qaban ciddii falkaasi ka dambaysay marxuumadda la dilay sahre ayaa waxay ahayd shan iyo toban sano jir waxaana la dilay xilli maqrib ah oo ay ka soo baxaysay mid ka mid ah guriga eheladeeda ayna kusii jeeday hoygeeda hooyada dhashay ayuu sheegay aabbahan axmed jaamac in ay u xanuunsan tahay naxdinta dilka gabadheeda waxa uu dowladda uu ka codsaday in arrinkan ay wax ka qabato haddaba maanta ayuu nagu soo booqday stuudiyaha daljir aabbahaasi waxaana uu u warramay waryaheena maxamed cabdi ibraahim xilliga dhacdadan dhacday horta anigu meesha waa ka maqnaa waxaan jira goob shaqo xilli maqriba oo saacadda maaba la sheegay maalintiina waan imi waana soo gaaray aaskeedii waxaan ugu tegay cisbitaalka gabadhii oo markaa tallaagad ku jidha dabeedna markii laga soo saaray qabrigaan tagnay waan soo aasay haddii aanu intaanan aasin aanu magaalada gallay ama ama hay-adaha amniga ku shaqo leh aan wax ka weydiinay in gabadhan iyadoonan aasin aanu cid loo hayo oo cid xiran tahana waxay noo sheegeen ma jirto gabar habaryarteeda oo meeshii ka soo qaaday oo meeshii keentay maahe cid kaleeto oo weliba iyadu iyadu soo qaaday oo aan ogeynba oo wiil yaroo la socday oo dib usoo noqday u sheegay maaha eh cid kaleeto haddii aanu sii raacnay oo la yidhi waa idin haynaa ma jirin waa garta marka falkan siduu u dhacay marka falkan gabadhu waxay ka timi xaafad bay ka timi xaafad kaleeto bay timi hadday xaafaddii kaleeto timina waxa weye xaafadii bay muddo joogtay maqrib baa kusoo galay bacdal maqrib bay gabadhu baxday haddii ay baxday wiil yar baa la socday oo ilaa toddoba jira toddoba jirkii la socday gabadha dariiq cad bay marayeen meel waadaxa oo oo luuqa ma jirin waa guryana dhexdood ah dariiq ummaddu marayso bacdal maqrib iska garanaysaa dariiq la marayo salaada maqrib inta tukanaysahay waa bini aadamku waa iska badan yahay intaan tukanayna way badan tahay guryaha kasoo horjeedana waxa weeye waad iska iska garanaysa gabadhaa marka waxaa ninku wiilku yari siduu sheegay aab markaan meesha maraynay waxaa nagu soo baxay buu yidhi nin laba guri dhexdood luuq yar ku jira ninku markuu nagu soo booday gabadhii afkuu qabtay markuu gabadhii afka qabtana sidaan markuu afka u qabtay toorey buu qaatay gadaal buu gabadhii ka geshay bacdaa baanuu ninkii nin buu ahaa kolley markii nin buu ahaa buu yidhi anna waa argagaxay yuunu kugu dirin baaridib baan usoo noqday xaafaddii islaanta habarirtay oo laga wadaayay iyo waxaas oo guriga iska jogaan kusoo noqday war gabadhii midi waa waa la dilay sidii bay kusoo yaaceen sidii meesha ku yimaadeen sidaasaana gabadhii waxa weye tawrida midid ugu dhacday tawrida ugu dhacday waa garta marka ma hal qof keliya ayuu ahaa marka ninka falka geysanaya mise koox dhalinyaro ayay ahayd wallahi horta nin yar buu ahaa oo dee waa iska garanaysaa ilmo yaroo shil markaas ama waxaargagixiso la yihahda ku dhacday aan waxba garanayn nin weyn ahayn ninka falka geystay wuxuu ahaa hal shaksi oo meesha ku jiray buu ahaa oo kusoo baxay ma ahayn koox dhalinyaro ah ma markaa dee koox waa inay ka dambaysana annagu allahu aclam ma garanayno meeshu meel dheer weeye bacdal maqrib bay ahayd waxba lama saadaalin karo laakiin wixii falka gabadha u geystay ee tooriyada ku dhuftay hal qof buu ahaa dad badan lama socon geesaha kama taagnayn hal qof buu ahaa ninkii geystay marka toorida xaggee bay gabadha kaga dhacda allahu naxariista marxumadda toorida ilaahay jannada raxmaasiyo dembiga makaankeedan makaanka janna allah ka dhigo gacanka xaqdiran baa dishay gabadha waxay kaga dhacday tooridu oofta halkaa garabka halkaa garabka ah hoose meesha gacanta iyo garabka geeskiisa kaga dhacday waxayna ka soo baxday gaadhay ilaa wadnaha iyo waxay gaadhay sambabadii gaadhay gabadhu markii loo yimid ee la dul yimid sankana dhiig bay kasii deynaysay afkana dhiig bay kasii deynaysay dhiiggaanna wuu soconayay dhiiggii meesha uu kasoo qabsaday gidaarka uu qabsaday weli wuu ku yaalla meeshii uu dhiiggu ku qubtana dhiiggii ciid baa la saaray anigu waan soo gaaray hadda maanta ku saddex baan joogaa waa ii muuqanayay waan waxa weeye dhiig badan meesha dhiigga gabadha halkaas kaga qaatay waa garta marka wax tuuna marka ma jiraayo in gabadha ay dagaal gashay iyo wax la mid ah maya gabadha dagaal lamis kama jirin iska xaafadda waxa weeye wax dagaala sidaas usii dheer kama jirin waa dee waalidiid iyo waxaas iyo maxaan ku idhahdaa dee dagaal hadda gabadhii la yidhahdo dagaal qaawan ee de baa halkaa layskaga soo qaaday oo dagaalkaasaa meeshii ka jiray ma jirin way ka timi xaafaddii hadday ka timina waxa weye xaafadda inay timi dabadeedna shilkaasaa dhacay marka wax uu ka qaatay ma jiraa gabadha mobel wax mobel way lahaan jirtay mobel galakisa way sidan jirdha way iska lahaan jirtay laakiin saacaddaa waxay sidata ma jirto mobelkeedii in wadaan imi waan baaray mobelkeedii gurigu yaallaa marka wiilka la socday marka isaguna da'diisa intay ahayd wiilkii la socday toddoba jir buu ahaa wiilaan dhalay buu ahaa la socday oo oo oo iyadana daba joogay buu ahaa waa gartay gabadha marka maxay marka hore qaban jirtay gabadhu gabar hooyadeed u shaqaysay bay hooyadu qof iska tabar daran weeye ilaa iminkana way taallaa meeshii maalinta ay ku dhacday bay taallaa cunto ma cunto waxba ma cunto iminka waxaa u dheer madaxii baa laga galay saacadda haddaan kula hadlaya warbixintaada iga qaadaysid dhakhtar baan ka keenay berri galabta inaan celiyaan jeclahay waxba isma tirsan kardho qofkii gurigaa ka shaqayn jirdhay laba carruur ah oo midna sideed jiro midna toddoba jiro iyo iyadoo tabar daran oo muddana xanuunsanayd bay waxay u ahayd dad saa laaligeed markaa musiibada intaa leeg waxay sababtay in carruurtiina dadkii ehelada ahaa iyo qaaribkii iyo ay kala qaataanin iyadana dadkii ehelka ahaa ay xagga usoo qaato gurigiina sidaa ma garanaysaa dee maadaama qoftii meeshiiba meeshii halbowlaha lafdhabarka u ahayd ay ahayd waxay noqotay dee geeridaas waxay noqotay mid meesha lagu kala tegaba waa garta marka laamaha amniga ma jirtaa marka weli dad aad la xiriirteen ama madaxdooda ha ahaadeen oo arrintan aad u bandhigteen laamaha amniga waxaan ku dhaleecaynaya oo aan ku geedkeyna laamaha amnigu way tageen meesha laamaha amnigu way tageen markay tageenna meesha nusaaca kabacdi bay tageen sideedaba qofku ama ha qabo ama yuuna qabin waxaa waa laamaha amniga hay-aadka dadka shacabka mas-uuliyiin saaad ogtahay wixii dhacay bayna mas-uul iyagu kama aha laakiin waxbay keenaan laakiin khasab cannahu waxaa ah sideedaba shaksi hooyadeeda in lasoo qabsado oo meesha la keeno oo iyadu aan waxba ogeyn oo guri iska joogtay ma cid inay keenaanin ha waanu dhaleecaynana waxaan ku geedkeenaynaa ku xambaaraynaynaa waxa weeye cid kaleeto oo naloo keenay baaba jirinba haba yaraatee waxa dariiqa marayey kuwii deriska ahaa kuwii ku dhowaa guryihii xogtii dadka xogtaan ku qaadan lahayn markay meesha tageen dee xaqa waxay u lahaayeen looma yankeeni waxa weeye kamanan marka waxyaabaha idinku aad ka filnayseen na waxaan ka filanina dad dhibanayaal baan nahay og tahay dad dadkoodii la gowracay baan nahay adduunka gowracana meelu ka jiro ma jiro dadka waa la dilaa dilal qaawan oo way iska dhacaanin afka waa loo soo gurtaa dad waa la waayaa waa la dilaa oo waa way dhacaan laakiin dad baa la yidhahdaa kuwaastee waa dad kaleeta baa lagu gedkeeyaa si kaleeta dadka loo dooniyey baa la yidhahdaa laakiin kan waxa weeye kani waa dil waxa weeye la arki waaye ma dil ummaddu wada arkayso waa garta marka hadday yimaadeen meesha maxay tallaabo qaadeen yaa kuwe ayuu imanayaan waxba tallaabo mayan qaadin markay meesha yimaadeen gabadhii cisbitaalka keentay oo gaariga usoo qabatay oo meesha keentay oo iyadu intaasoo dhan waxa weeye soo waday habaryarteedna ahayd gabadhaasaa naloo keenay haddaan subaxdii weydiino aan nidhi war gabadhan waa tii gurigeeda iska joogtay warba uma hayn gurigeeda ay ka timi maxaad kaloo noo haysaanin waayo sharcigii ummaddii waxaad u tihiin dhexdii baad u tihiin maxaa kaleeto cid kaleeto ma noo haysaan ma noo xiran yihiin ma ma wax ma weydiisan karaa sharci baa jira qofka duun haddaad kusoo qabsato shareecadda islaamka waxay qabtaad kaga gudban karaa waa la baari karaa waa la sii baaran karaa waa laga geedkeyn karaa waxa weeye arrin baa laga gaari karaa waxan aan naloo hayay iyo wax xabsi noogu xiran saldhigga dhexe oo saldhigga biyo kulule kan dhexe kan dhexe oo oo halkana kan mid kaleeto wax saldhigga oo cid noogu xiran tahay markaan u tagnay oo naloo sheega haba yaraatee falkaas ma jirin waagu haddabriy marka idinkaa u gudbiyey soomaalitan oo yiri inaad tallaabo inay qaadaan annagaa u gudbinaa markii annagaa riboortka u gudbina u sheegnay in halkaa falkaasu ka dhacay dilkaa qaawani ka dhacay arrinkaasu ka dhacay hadday meesha tageen meesha cid lagama waayi karin inta ummada lagama waayi karin ankii haddaan cid laga waayin xataa dadka deriska ahaa oo jooga meesha in la keeno oo wax la weydiiyo guriga uu ninku fadhiya geeskiisa waa guriga daaqadba daaqadaa ku yaalla guri baa kasoo horjeeda dad baa kasoo ankee dadkaa in la weydiiyo lama amnigu waxay xaq bay u leeyihiin inay dadka meesha keenaanin wax la weydiiyo maxay idin sheegeen marka idinku aad ku qanacdaan wallahi ilaa iminka wax jawaaba aan ku qanacno haba yaraatee ma jirto wax jawaaba oo naloo sheegay oo aan ku qanacno oo aanu qaadanno oo ay dhiiggaasu nagaga maqan yahay oo gabadhaasi nagaga maqan tahay oo weliba dadku way dhintaaye dilkaa fawaaxishka cad ah oo qaawan oo maanta nin kasta oo maqla waxa weye argagax ku ah nin kasta oo maqla wax wax ku ah annagii nagu ah foolxumo maskaxda iyada iyo anagii waxa weeye dhalay ee aan u dhownahay waa iska garanaysaa beer wax dhalay yaa qofka markuu la yidhaahdo waxbaa lagu hayaa ama ciddaasaa wax lagu gedkaysan wuu qanacaa waxbuu baarta waa xaq baxaa shareecada islaam baa jirta daar baa jirta qiraal baa jirta waxbaa lasii lasii maadayaa de annaga waa dareensan tahay waalid wax dhalay iyo dad ay ka dhalatay iyo dadkii ehelkeeda iyo eheladii tolkii iyo annagii oo aanu dhalay oo beerkayga ahayd waxa ay nagu hayso nin walba oo bini aadana oo waxgarada wuu dareensan yahay kaasina waxa uu ahaa axmed jaamac jagle oo ah aabbaha dhalay sahre axmed jaamac oo labaiyo labaatankii bishan nin toorey ku hubaysan uu ku dilay gudaha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari magaalada hargeysa xarunta maamulka somalilan weli waxaa ku xihan weriye cabdikariin muuse coldoon oo maamulka somalilan uu halkaasi ku xidhay muddana uu halkaasi ku xidhnaa shacabka ku dhaqan magaalada burco xarunta togdheer ayaa dareenkooda ka muujiyay xarigga weriyahaasi waxaana ay sheegeen in weriye coldoon uu ka mid ahaa weriyaasha sida aadka ugu shaqeeya arrimaha bulshada waryaheena maxamuud fantastig ayaa warbixintan inooga diyaariyay
xilli dhowaan maamulka somalilan ay magaalada hargeysa ku xidheen weriye cabdimaalig muuse coldoon oo ahaa samafale inta badan u naxariista bulshada taagta daran oo caawiya ayaa waxaa cabasho ka muujiyey xariyo cabdimaalig muuse coldoon dadkii tabaaraysnaa uu caawin jiray oo ku nool magaalada burco waxay maamulka somalilan ka codsadeen in xorriyaddiisa dib loo siiyo samafale cabdimaalig oo ku dhowaad labaatan beri ku xidhan magaalada hargeysa haddaba waa kuwan bulshadii uu caawin jiray oo samafale cabdimaalig uu u fidiyey caawimaad kala gedisan oo ka hadlaya say u dareemeen xarigga cabdimaalig madaxweyneha waxaanu ka codsanaynaa guryahaanu ku jiro isagaa noo dhisay biilkana gacantuu noogu hayey cabdimaalig laxidhiyo ilaahay waaga inaanan aanaka ka kadabnaga degina de madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad ninka noo soo dayso magacay waa cabdalla aadan dhagasoog waxaan ka codsanaya madaxweynaha somalilan iyo xukuumaddiisa macabooliska inaad soo daysaan cabdimaalig socoddoon gurigaa noo sameeyeen o hoosii fadhiya saasaan ka codsanaya inay iska cafidaan ilaahay nala qabto isagoo berraxa uu noo yimaado isagoo sidiisa gaar baabuur ku wata waanu baktiyaynaa intii waxba maanu helin saasaanu u eegaynaa ilaahay waxaanu u barinay waa inaa inoo soo daaye inoo soo daaye cabdimaalik noo soo daaye waanu baktiyaynaa cid waxna siin mayso isagun baanu sidaa weelayna itaay malihi anigu ma socdo ma dhaqaaqo kaa curyaankaabaan la mid oo saasaan meesha u fadhiyaa noo soo daaye oo noo keenay ilaaha weyninaha idinla qabtee noo soo daaye noo soo daaye haa noo soo daaye walaalayaal aa walaalayaal noo soo daaye madaxweynaha siilaayo taliyaha noo soo daaye noo soo daya isagaanu cid ka dhiganay noo anfax ahaaye waxna siinaya ee noo soo daya abdigay waxaan ka bari in ilaah oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wuxuu noo qabta jiray baa noo qabta oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara oo siduu noo caawin jiray noo caawiya oo sidii wanaagsanayduu noola dhaqnaa noola dhaqmaa oo siduu wax noogu keeni jiray wax noogu keenaa
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda waxaan ka codsaday cabdimaali muuse caldoon oo kaalmeeyey ururka kaalme kuwa ku kaalmeeyey ummadda baahan aan kamid ahay aniga ayaa nuur axmed ah waxaan ka doonaya in loo celiyo xoriyadiisii ay ku cabsadeen somalilan iyo madaxweynaha somalilanba dadka baahan u kaalmeeyey ee anigoo kaloo meedhana ama qaarigaba sii darani jiran si aanan oo kaloo meedhana anigu waxaan sheegay cabdimaalig muuse caldoon mooye walaal kale meliye aabe kale meliye ina adeer kale meliye cabdimaalig muuse caldoon waxaan doonaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo gaar ahaan anigoo ayaa nuur axmed ah
cabdimaalig muuse caldoon waxaanu ku codsanaynay boolis iyo madaxweynaha inay noo soo daayaan laakiin annagu waxaanu nahay dadkii masaakiinta ahaa ee dawladduna kaalmaysay ugu horreeyay dadkan la kaalmeeya guryahana uu noo dhisay marka siday markii horeba noo kaalmeeyeen inay maantana sharaf noogu sugayso dawladda iyo booliska iyo madaxweynuga oo dee muuse coldoon muuse cabdimaalig muuse coldoon inay noo soo daayaan oo si sharafti leh noogu soo daayaan baanu ka codsanaynaa anagu markii hore waana wax allaale waxaanu ummaddan ma ogeyn sidaanu ahay waynu waa qof waliba waa naga waa uu garanayaa waa kii buulka yar iyo buul halkaan aanu ku jirin marka si sharafna naloo galay horta soomaalidu noo gashay waxbayna siiyeen gacantana wuu noogu hayay isagaa noo dhisan oo dee wixii ayna siiyeen xoolihii nala siiyey ayuu nooga dhisay iminkana lacagtii wuu noo hayay oo si sharafle buu noogu hayay iminkana waxaanu doonaynaa sidii sharafka lahayd ina loogu soo daayo wuu qadami karaa oo si aan wuxuu ahayn buu qadamaa hadduu dee gashay isagu dee haw dambi dhaafaan hadduu ku gashay ilaa anagu wuxuu isku sareeya garanayno hadduu ku gashay si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay samafale cabdimaalig muuse coldoon oo ahaa weriye inta badan ka hadla arrimaha bulshada kadib markii maamulka somalilan ay ku eedeeyeen cabdimaalik inuu taageero u muujiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed fantaasi warbixinada arrimaha bulshada radio daljir magaalada qardho
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir oo maanta idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xasan heykal waxay gala qayb qaadatay soo saarista barnaamijka faadumo abuukar cabdi oo warkaynu akrinaysay barnaamijka xulashada waxaa idiin fududeysay dhegeystigiisa shirkadda isgaarsiinta geyigeena ee golis golis ku dooro horumar iyo hal abuur joogto ah intaan barnaamij ka lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo